horta ninkaas waxu ahaa waax ka tirsan degmada casbooye ayuu guddoomiye waaxeed ka ahaa ma garatay magaciisa saddexan waxaa la yidhaahdaa cismaan sheekh axmed macaane guddoomiye waaxeedka waaxda mareerey ayuu ahaa muddo laga jooga laba bilood iyo wax la jira ayuu ninkaasi maqnaa nabad iyo geeri midna aan lagu haynin asiga iyo saddex nin oo kaleeto oo dadka reer mareerey ah ma garatay saddexdii nin oo reer mareereyga ahaa waxaa la soo daayay afartii nin oo guddoomiya ku jiray saddex nin oo kamida waxaa la soo daayey muddo laga joogo asbuuc ayaa la soo daayey asigana halkaas ayaa lagu reebtay cidda markii horeeto dadkaas afduubatay oo ay u afduubnaayeenna waxay ahaayeen ururka al-shabaab ayaa maaragtay dhibkaas geystay dadkaas maaragtay saddexda nin ahna way iska soo daayeen ninkaana shala galab abaarihii koob iyo tobankii saac iyo rur ayaa waxaa lagu dilay owdheedle marka sidee buu idinku soo gaaray dilka guddoomiye waaxeedkani ka tirsanaa degmada afgooye guddoomiye waaxeed wuxuu ahaa oo ka tirsan degmada afgooye ayuu ka tirsanaa waaxda mareeri ayuu guddoomiye waaxeed ka ahaa marka Marka- sidaas ayuu ahaa shaqaalaha shaqaalaha kamid ah dowladda deg- dowladda koonfur galbeed kamid ah khaasatan degmada afgooye waaxda mareerey marka muddo laba bilood ayuu ninkaasi sii maqnaa oo aan lagu haynin nolol iyo geeri balse shala galab abaarihii koob iyo tobankii saac iyo hudi ayaa ninkaa waxaa lagu dila halkaas lagu dila ma garata marka eh, dilkiisa sidee buu idin soo gaaray markii aad maqasheen ma waxaa idinla soo xiriiray ehelkiisa eh, akhbaartu sidee baad ku hesheen waxaan ku helnay ninka eriyada lagu dilay ee- iyo eriyada uu ku dhashay waa dhul isle oo isku meel ahoon sidaa usii kala fogeyn ninkii dad yaqaan ayaa soo arkay halkaana eh, eh, waxa weeye maydkiisii halkaas dadkii yaqiinay oo deegaankooda ahaayeen ayaa annaga noo xaqiijiyey in ismaan sheekh axmed macaane la dilay ay xaqeeq tahay dadkii deegaanka oo aqoon dheer u lahaa ayaa annaga noo xaqiijiyey sidaas eh, annagu tan maamul ahaan indhaha ma aanan saarin balse xaqeeqda dhabtaa waxaan ka helnay dadkii helada ay ahaayeen isku deegaankana ay ahaayeen ayaa oo halkaa deganaa ayaa naga soo siiyey riboorka ninkaana nooga soo sacsiyeeyey allah u naxariisto marka insha allah Waaw.
ismaan sheekh ahmed macaane allah u naxariisto waa tahay Eh, sidaa ayuu ku dhintay mana la gowricina xabadaa lagu dhuftay sidaasaa lagu dilay marka markii hore eh, sidee bay ugu suura gashay kooxda al-shabaab inay ninka eh, maadaama nin xil hayay uu yahay ay ku afduubtaan oo ay ku qabsadaan minoo sheegi karaysaa sababtaasi taasi keentay sida aada horta la socotaba eh, al-shabaab eh, dadka gaatina ay ku dilaan Eh, ninkan eh, asiga oo aan malaynayn meesha ka malaynayn ayaa si gaatina ciidamadaas ku heleen Eh, asiga oo aan markaa ku talagelin amba aan maaragtay ka qabin eh, digniin dhaba ka qabin markaas eryadaas sidaasaa lagu helay ciidamo gaatina ayaa soo gaaday ninkii wayna qabteen wayna la rooreen asiga iyo saddex nin oo kale sidaa ayaa l- uu ninku ku gacan galay marka eh, sidaas ayaana markii dambeeto eh, dhacday oo sababtiisina way qorneed Eh, macnaha meel uusan ka malaysanayna waa looga soo baxa ma garata